subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan shalay waxaa magaalada toronto ee dalka kanada lagu aasay sharmaarke faarax oo ahaa toddobiyo toban jir soomaaliya oo degan kanada kaasi oo xaddii la dilay ilaa iyo hadda ma cadda cida dilkiisa ka dambaysa waxaase booliisku uu wadaa baadhitaan ku aadan dilka sharmaarke iyo weliba dhallinyaro kale iyadoo tan iyo horaantii bishii januari ee sanadkan lagu dilay dalkaasi labiyo toban dhallinyaro oo saddex ka mid ah ay soomaali ahaayeen haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiray weriye xuseen nuur xaaji oo degan toronto isla markaasna shalay ka qayb galay aaskii loo sameeyey sharmaarke waxaana uu weydiiyey waxay yihiin dilalka soo laablaabanaya iyo walaaca ay soomaalidu qabto
waa tahay jamaal allah u naxariistee sharmaarke faarax oo todobaiy toban sano jir ahaa islamarkaana arday ahaa ayaa axaddii lagu dilay magaalada missisaaga iyadoo shalay lagu aasay magaalada toronto ee dalkan canada dilka sharmaarke ayaa ka dhigaya dilkii laba iyo tobnaad oo loo geysanayo dhalinyarada reer toronto iyadoo saddex kamid a laba iyo tobankaasi ay soomaali yihiin marka dilalkan ilaa iyo goormay dhaceen bilowgii january ilaa iyo february oo maanta bisha kow iyo toban ay tahay ayaa dilalku ay dhaceen sanadkan labada kun lix iyo tobanka ayaa laba iyo tobankaasi qof lagu dilay magaalada toronto iyadoo saddex ay soomaali yihiin ma la yaqaanaa marka sababta dilalkooda ka dambeysa iyo cidda dishay intuba inta badan boolisku waxa ay sheegaan in baaritaano ay wadaan balse dilka u dambeeyey axaddii sharmaarka faarax loo geystay ayaa jennifer jid sido oo booliisku u qaabilsan warbaahinta waxa uu sheegay in ay u xireen hal qof islamarkaana qof uu lasoo xiriiray uu ku wargeliyey in saaxiibkii la dilay welina waxa uu sheegay in booliisku ay baaritaano wadaan sidoo kale waxaa xusid mudan in toddobaadkii hore siciid qayliye oo isna toddoba iyo toban sano jir ahaa lagu dilay magaalada toronto iyadoo ilaa iminkana booliisku aanay cid usoo xirin oo ay sheegeen in baaritaan ay wadaan dadka soomaaliyeed sidee bay arrimahan ay u hadalhayaan maxaase la leeyahay shalay mar la aasayey allah u naxariistee shamaarka faarax hogaamiyaasha bulshada iyo dadka aaska ka qayb galay waxay sheegeen in dhibaatada ay tahay mid sii socota iyadoo qaarkood ay tilmaameen shan iyo tobankii sane u dambeeyey in in ka badan boqol dhalinyaro soomaali ah lagu dilay dalkan canada gaar ahaan magaalada toronto marka waxay leeyihiin inta badan waxa ay la xiriiraan dhalinyaradu in dhexdoodu ay isdilaan amaba qolyo kale oo dhibaatooyin amaba gangis iyo falal la xiriira mararka qaar ay dhacdo laakiin inta badan bulshadu waxa ay leeyihiin soomaalidu in arrintan looga hortegi karo amaba lagu yareyn karo in soomaalida ay midoodo islamarkaana dhalinyaradu la wacyigeliyo boolisku kolley sidaad sheegtay baaritaano ayay wadaan ilaayo hadda arrintan ma waxay la xiriirinayaan falal burcadnimo iyo arrimo la mid ah mise waxay leeyihiin wax kale ayaa jiri kara faahfaahin dheeriya ma aanay bixin waxa ay tilmaameen in dilkan u dambeeyey allahu naxariistee sharmaarke qof loo soo xiray sidoo kale waxa ay fareen bulshada gaar ahaan soomaalidu maadaama meeshu waxa ay ka dhaceen ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan oo soomaaliya in ay la xiriiraan booliska amaba waaxda ka hortaga dembiyada waxayna tilmaameen in wixii markhaatiya ay hayaan ay ku wargeliyaan iyadoo aanan la xigan doonin magacyadooda muuqaalkooda iyo wejiyadoodana aanan markaasi la bandhigi doonin waxay mar walba ku celceliyaan boolisku in haddii aanay bulshada guud ahaan gaar ahaan soomaalidu marka ay faralkan oo kale dhacaan oo soomaalidu dhallinyaradoodu la dilo aanay u istaagin in ay boolisku la shaqeeyaan inay adku karto in la helo cidaas loo soo qabto dilalkan haddii aan xuso toddobaadkii hore allahu naxariistee siciid qayliye markii la dilay kaamirooyinka ama muuqaalada ku xiran agagaarkii dilka uu ka dhacay magaalada toronto waxa ay muujiyeen ilaa iyo afar dhalinyaro ah oo markaasi ka agdhowaa meesha oo saddex lala xiriirinayo in iyagu dilka ka dambeeyeen oo muddo ama toorey loo adeegsaday halka kan afaraad la sheegay inuu ka agdhowaa booliiskuna ay fareen in markaasi uu la xiriiro booliska qareenna uu qabsado si markaasi haddii aanan wax dembi ah ku lug yeelan loo daayo haddii uu ku yeeshana uu sharciga u wajaho ugu dambeyn xuseen marka labadan wiil ee soomaalida ahee saciid khayliye iyo shalmaarke oo isagu shalay la ahaasay marka aad la sheekayso dadka yaqaana iyo ehladooda maxay kugu tilmaameen inay ahaayeen dad noocee bay ahaayeen waalidku iyo dadka ay yaqiina dhalinyaradu waxay leeyihiin waxay ahaayeen arday islamarkaana ku wanaagsan waxbarashadooda sharmaarke u dambeeyey axaddii la dilay arday ayuu ahaa dhalinyaro iyo caruur badan oo ay isla dhigtaan iskuolka ayaa goobta aaska joogay waxay leeyihiin qaab qaldan ayaa loo dilay iyo waana dembi iyo wax xiriir ay la lahaayeen gangis iyo arrimahaas iyo dragis midna ma jirto waxayna codsanayaan in dadkii dilay sharciga la horkeeno si ay cadaalad u helaan
kaasi waxa uu ahaa weriye xuseen nuur xaaji oo degan magaalada toronto ee dalka canada waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan